halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o ead si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabana mitirban herarka famiyada geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan kheertana dhegaysaneysay waa arbacaa labaatanka adhaada toddobiyo labaatanka bisha janawari labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
waa igaad baa soo dhex geli doonta maalgaliyayaasha baa soo dhex geli doona gaar ahaanna hadda waxaa sooga dhex geli doona bal xooggiisa tijaabin doona ninka la yidhaahdo michael keaton oo ah ninka cusuba dee united nations ka soo magacaabday soomaaliya waa brofesor xuseen warsame oo ka hadlaya waxa xigi karaya haddii hogaamiyaasha soomaalida ee ku shiraya magaalada muqdisho ay go-aan ka gaari waayaan shirka wada tashiga ee hadda loo fadhiyo qodobada kale ee idaacaddeeda ku maqli doontaana waxaa ka mid a aragtida dadka soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi ee ku saabsan shirkaasi wadatashiga maxaa keenay in ciidanka kenya ee amisom iyo kuwa soomaaliya iskaga baxaan degmada badhaare ee gobolka jubbada hoose qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan marka horese ee warkii caalamka
subax wanaagsan markala dhegeystayaal waxaanu idinka raarigelinaynaa dhinac ciladaasi dhinaca farsamada wararkii caalamka haddaan ku bilaabo qaramada midoobey ayaa talaadadii shalay dirtay martiqaad ku saabsan wadahadallo cusub oo laga yeesho dhibaatada dalka suuriya ka jirta wadahadalladaasi oo ka dhacaya magaalada jeneef ee dalka switzerlan hase yeeshee weli ma caddaa cidda la marti qaaday iyo haddii kooxaha ka soo horjeeda madaxweyne bashaar al asad dhammaantood ay wada iman doonaan kulankaasiyen kale wadahadalladan cusub ayaa lagu wadaa inay furmaan jimcahan iyadoo dadaaladaasi ay socdaan ayaa ciidanka daacadda oo ah madaxweyne bashaar al asad ay qabsadeen magaalo dhinaca koonfureed dalka ku taala halkaasi oo kuwa fallaagadu ay haysteen ciidamadan madaxweyne al asad ayaa gargaar ka helaya duqeymaha xagga cirka ee dowladda ruushka ergeyga qaramada midoobey ee arrimaha suuriya stefan dimistura ayaa shaaciyey in martiqaadka shirka ku saabsan la fidiyey hase yeeshee ma uusan sheegin cidda martiqaadkaasi loo diray
baarlamanka dalka denmark ayaa ansixiyey sharci muran badan dhaliyey oo dhigaya in hantidooda lala wareego dadka qaxootiga ah ee magangelyo doonka ku imanaya wadankaasi dalkaasi denmark ayaa baarlamankoodu waxa ay sheegeen in siyaasadda dadka qaxootigu ay la mid noqon doonto dadka dhaanishka ah ee wadankaasi u dhashay ee shaqala-aantu ay hayso ee laga doonayo inay iibiyaan hantidooda si ay uga helaan caawimo dowladda kadib dood saddex saacadood qaadatay oo baarlamanka wadankaasi ay yeesheen salaasadii shalay ayay soo saareen sharcigan cusub oo ogolaanaya in dadka qaxootiga ah ee dhanmareg soo gelaya ay haysan karaan oo keliya lacag aan ka badnayn kun afar boqol iyo konton dollar iyo weliba alaabooyinka ay ka mid yihiin fargallada guurka iyo waxyaabaha la midka ah balse hanti intaa ka badan aan loo ogolayn waxaana hay-adda qaxoontiga ee qaramada midoobay iyo midooda yuruba ay ku tilmaameen fal aada u xun oo way dhaleeceeyeen go-aankaasi afhayeenka u n h c r andrian edwards ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada geneva waxaanu sheegay go-aankaasi in booliska dhanmareg ay xaq u leeyihiin in ay baadhaan qaxoontiga aana ka qaadaan aanay xaq u lahayn inay ka qaadaan lacagta iyaga oo taasi ay diraysa buu yidhi fariin aada u xun
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta iyo si kastood noo dhegeysanaysaan sidii aad idaacadahaydii idaacadahayga xalayba ku maqasheen waxaa magaalada muqdisho ka socda amaba ku shirsan madaxda maamul goboleedyada soomaaliya iyo kuwa dowladda federaalka qeybaha shiraya ayaanan weli go-aan ka gaadhin nooca doorasho ee soomaaliya ka dhacaysa markii la gaadho bisha sebtembar ee sanadkan iyadoo haddaba la ogsoon yahay inuu guuldaraystay shirkan shirkan hadda socda ka horreeyay oo ka dhacay magaalada kismaayo ayaa waxaa la isweydiinaya maxaa xigi karaya haddii dhinacyada soomaalidu ay hadda go-aan gaari waayaan su-aashaas iyo su-aalo kale ayaa waxaan weydiiyey brofesor xuseen warsame oo bare wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dal canada dhismihii baarlamaanka soomaaliyana kaalin ku lahaa
walaal horta sandheerow de waa runtaayo horta nimanku waxa hawl badan baa haysato dee gobolada qol mid walba laga soo fariimo la yidhi waxaa hano hanoo soo qaadin waxa waxaanayn hanoo soo qaadin marka kolley iyo kolley de way ku yar adkaanaysa waa la arkaa maadaama ay ku adkaanaysa markaa dad badan oo kale ayaa soo dhexgeli doona iminka waxaa soo galay dur boqolooyinkii xisbiyada doonayey oo waa idinkii waraystay ilkaxanaf caydiid ilkaxna waa idinka waraystay oo waata maxkamadda ay hortaa la dacwodi waa inuu wax ka yidhaahdaan haddii kale maxkamadda maxaan u samaysanay oo la dhegeystaana wuxuu yidhaahdo marka waa cadaadis xoog loo saarmaya laakiin ta ugu badan waxay noqonaysaa wuxuu uga iman doonaa haddii la idhahdo wax ku heshiiya loodhan doonaa inkastoo laidinsoo fariimeeyey oo gobolladu idinsoo fariimeeyeen waa igaad baa soo dhex geli doonta maalgeliyayaasha baa soo dhex geli doona gaar ahaanna hadda waxa soo dhexgeli doona bal xoogiisa tijaabin doona ninka la yidhaahdo michael keaton oo ah ninka cusub hadee united nations kasoo magacaabday soomaaliya marka tijaabadiisii u horreysay ayaba noqon doontaa arrintani haddii ilaha yidhaahdo waan gartay waxaa maaha markii ugu horreysaye isfahamwaaga arrintan ku salaysan nooca doorasho ee soomaaliya ka dhacaysa maaha markii ugu horreysay isugu yimaadaan qiyaastii waa markii saddexaad hadday ugu yarta haddayna kaba badnayn haddiiba ay dhacdo in laisku afgaran laayahay ma jirtaa wadiiqo kale oo ay raaci karayaan hogaamiyaasha soomaalidu walaal sandheero horta waxaad ogaataa meesha tan kolley iyo kolley de waxbaynu iska tijaabinaynaa laakiin habkii ugu wanaagsanaa ee lagu socon lahaa laguma socda baa la yidhaahdaa wadamada xasanada ka soo baxaya jir xooga waxaa la saaraa siyaasadda iyo nabadgelyoa dhaqaalaha laakiin siyaasadda loogu soo horreysay runtii dad badan oo cilmibaarayaal imika waxay rumaysan yihiin bayna taas khala tahay oo ay tahay marka hore nabadgelyada iyo dhaqaalaha ina xooga saarto adiguna dambaysisa siyaasadda oo halkan siyaasaddii lasoo wada meesha lasoo wada dhigay ee masalan iminka aan ka bilaabnay inaan sameyno maamul goboleedyo inkastoo lagu guulaystay runtii dhowr maamul goboleed ee jubbaland iyo puntland iyo magaranaysa galmudug iyo koonfur galbeed iyo hiiraan shabeello hadda samaysmaysaa ay guul tahay marka sidaa loo eego haddana hawl badan baa inaga gashoon dhaqaalihii iyo gelin lahayn marka waxay noqonaysaa in la yidhaahdo waar waxaan aan fududayno labadan aqal iska hadlaysaan inaga dhaafo hadda distoorku sidaa ha iskaga ahaado kumeelgaad ilaa somalilan ay imanayso somalilanna hadalka ay ka qayb gelayso ilaa waana wuxuu reebtaay haddaad wixiiba adigu go-aan kasii gaadho hadhow markay iyagu yimaadaan maxaad ula tegaysaa weye marka waxaan odhan lahay hala fududeeyo uguna dambaysiya wax yaroo aan laysku laynin oo aanu dagaal ka dhicin sameeya dabeetana dhaqaalaha iyo nabadgelyada xoogga hala saara marka iska dhaafa waxaasoo dhan wax yaro fudud oo hal aqala ha lagu tuntuunsado ayay noqon doontaa baan u malay ugu dambaysta waan gartay haddiiba ay dhacdo in isjijiidkan uu sii socdo siday taasi u saameynaysaa doorashada la filayo bish sebtembar soo socota horta doorashadani dib uma dhacayso oo taago ama lagogo dadkaanay yeelaynbaba kuwiina maalgelinaya jimcow qormalka dhacsina ma yeelayso lama samaynayana muddo kordhina lama samaynayo marka horta khasab bay ku noqonaysaa in in in wixii la sameeyo laakiin ugu dambaysta waxaan qabaa waxaa la samayn doonaa wax yaroo sidaan sheegnay odhanaya waar bal aan ku bilowna wixii hore aan baranay afar dhiantii laakiin malaha lagu yar kordhinayo markan in degmooyinkana lala tashado in lala tashado magaranaysa maamul goboleed lala soo tashado in bal dad ka badan boqol iyo soddonkii oday ee wax soo xulayna loola tego oo baarlamaan ka yar tayo fiican hadda iyo dawlad tan ka tayo fiican iyo gobolada iyo dawladda oo ku heshiiya cidda cashuurta qaadaysa ta ugu daranna waa saasandheerow iyo ciidanka in laysku darayo cidda lacagteeda bixinaysa maamulaysa labadaana in intaa yar laga yar heshiiyo ayna doorashadu dhicin intaa unbaa loo baahaya baan u malayaa wax yaro fudud ha la sabaan qabaa
kaasi wuxuu ahaa brofeor xuseen warsame oo baraka jaamacadda calgary ee dalka canada khadka telefoonka ee magaaladaasi ayuu goordhoweed iigu warramayey haatana bal waxaad dhegeystayaal kusoo dhawaataan aragtida qaar ka mid ah dadka soomaalida ee ku nool magaalada nairobi ay ka qabaan wadahadaladaasi laysku marilaayay ee ka socda magaalada muqdisho wariyaha v o eda maryan maxamuud barre ayaa mikrofoonka la dhex martay maxamed maxamuud cala joobaali anugu regaan ka qabaa maxaa yeelay waxaa weeye qolada dhahaysa ha lagu raaco degmo ha lagu doorto waxaa weeye degmo xilligan wax laguma dooran karo midda kale degmooyinka qaabkee mabaabaleeshin baa laga raacaa iskuma raaci karo maxaa yeelay degmooyinka dulduleelo badan baa ka muuqda mabaabaleeshin baa lagu doortaa ma sida sideeda ay degmo utaa lagu doortaa noqon ma karay ma noqon karto ma garan ay u badan tahay oo aniga aan filaya in laysku raaci doono maaragtay in four pointy five ka wax lagu qaybsado maxaa yeelay sidaas ayaa caadada iyo curfiga iska noqota la yaqaana ma garan anigu waxaa la yidhaahdaa maxamed cali xaaji mbi baan ku magac dheerahay shirka halkaa la isugu tegay oo aayaha iyo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed lagu badbaadinayo waxaan rajaynayaa inay kasoo bixi doonaan deegaan inay kasoo bixi doonaan haddii la rabo mustaqbal dadkan iyo dadkan yeeshaan oo soomaaliya intii dhibaatay mooye inta xasan la rabo in la badbaadiyo waxaan codsanayaa in deegaan wax lagu doorto war danta gaarkaa waxaa ka weyn danta guud badbaadiya ummadda soomaaliyeed dalka iyo dadkana badbaadiya maqan oo la qaatay inta hartana waa la qaadan doonaa haddiina hadda badbaadin hadda xamar ay imaanayaan isu dayntooda maba ahanba waa bareshar ka yimid adduunyada waana ku qasban yihiin inay go'aan gaaraan hadda go'aankaasuna weliba waa qoran yahay international community ayuu ka yimiday message ahaanna wuu u yaalaa waana ku qasban yihiin inay raacaan hadday raaci waayaanna muujida interestigooda binafsiga way luminayaan axmed jamac maxamed baa la yidhahda aniga walaal horta inuu ilaahay khayr inooga dhigo baan ka filayaa laakiin taabaasha muuqata oo shacabka soomaaliyeed ay arkaan ma aha mid midha dhalaysa sababtoo ah dadkan aynu u dhiibanay madaxda inay wax inoo maamulaan qof waliba meel kale buu ku xidhan yahay ama dan kaluu leeyahay haddaan qofka aanu danta soomaaliyeed iyo danta wadaniyeed aanu ka shaqaynayn ilama aha aniga inay wax hagaagayaan bismillah magacaygu waa cabdisalaan axmed yuusuf shuuqe shirkan ka furmay iminka magaalada muqdisho ee lagaga hadlayo arrimaha wadatashiga soomaalida waxaanay ugu yeedheen ama wixii lagu bedeli lahaa nidaamka iminka jira runtii sida ay dhammaan dadka indheindheeya arrimaha siyaasada soomaalida ha noqdeen soomaaliya ama dahyowra kalada ee saadaalinayaan wuxuun baad moodaa inuu la mid yahay kii kismaayo oo runtii isaga laftiisa markii uu furmayay sidan oo kale loosii saadaalinayay gogoshaasi inta ay tahay gogol aanay soomaali lahayn oo uu shisheeye ku lug leeyahay ma filayo inay ka soo baxayaan wax danaha soomaalida wax tari doona kuwaasina waxay ahayn qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya waxaanay ka hadlayeen aragtidooda ku saabsan shirka ka soconaya magaalada muqdisho ee madasha wadatashiga halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba goobjoogayaal ku sugan deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in ciidamada kenya iyo kuwii soomaaliya ee shalay subax ka baxay magaalada badhaadhe ay gaadheen duleedka magaalada kulbiyow ee soomaaliya oo ku yaala xadka labada dal ee soomaaliya kenya dhinaca kale faarax haybe macalin oo ka mid a saraakiisha ciidanka jubbaland ee la socda ciidamada kenya ayaa v o a uga warramay sababtii ciidamadu uga baxeen degmadaasi badhaadhe wariyaha v o da kismaayo khadar maxamuud xareed ayuu u warramay yow sababta aan uga baxnay degmada adeer waxa weeye looga baxay waxa weeye maxaan ku idhahday dowladda kenya ciidamadeediiba ayaa amar la soo siiyey marka amarkaasaa lagu baxay haye yaa soo siiyey amarka hadee kolley mas-uuliyiintoodii baa soo dhiibtay annaka waxa lagu yidhaah mas-uuliyiintanadii baa amarna soo siisay markaas sidaa awgeed inaad ka soo baxda amaa rabnaa baa layidhi haye marka dee wakti dambey noo sheegeen annaguna maaragtay gobolkaan la hadalay arrintaana kolley xaggooday ka ansixi weyday in la joogo marka sidaasaa lagaga baxay degmada goorma ayaad ka baxdeen magaalada badhaadhe waxaa ka baxnay maxaa ku idhahay abaaro halkii sadax iyo badh oo ka meeshaas goortaas ka soo baxnay xaggeed ka aadeen magaalada badhaadhe marka aad ka baxdeen annaga kolley meel maaragtay ciidamada u qorshaysnayd unbay tageen hadda lagama sii faahfaahin karo mid u qorshaysnayd bay tageen haddana ku sugan yihiin kolley hadda xaggee ayaad igala hadlaysaa waxaan kaala hadlayaa degmada udale afhayeen u hadlay ciidamada kenya ee amisom wuxuu sheegay in ciidamadoodu ay xeelad dagaal military ay oga baxeen deegaanada ay ka baxeen ee jubbada hoose iyo gedo marka ma ku raacsantihiin arrintaas haddii kolley waxa weeye maxaan ku idhahay ayaku hadday mar sidaa sheegeen waxa weeye kolley sidaa ubaa jirtaan u malaynayaa marka wax faahfaahin oo kaleeto hadda aan kala helay wakaaxaad ma jireen wararku waxay sheegayaan inuu dagaal idinku qabsaday inta u dhexaysa kulbiyow iyo badhaadhe maxaa ka jira wararkaas adeer maya waa ma ma jirto taas wax dagaal oo na qabsadayna ma jiro waa nabad qabnaa wax dhibaataana ma jirto kulbiyowna hadda ma joogno kuma sugnin marka kulbiyowna maanaan aadin marka meeshii aan aadnayna kolley waa meel annaga noo qabsaysa bay ahayd waa gartay marka qorshihiinu hadda muxuu yahay
ama uqadka dee hadda waxa weeye kolley in dib loogu soo noqdo maxaan ku idhahaa kolley amarka madaxweynaha jubbaland baa laga sugaya maxaad kala socotaan xaaladda magaaladii aad ka soo baxdeen ee badhaadhe
magaaladu way fiican tahay way fiican tahay wax dhibaato hadda ka dhaca ma jiraan maxaan ku idhahaa sida hadda aan maraysanaynay wax dhibaataa kama jiraan waxa loo geystayna ma jiraan hadda
kaasi wuxuu ahaa faarax haybe macalin oo ka mid ah saraakiisha ciidamada soomaaliya waxa uu waramayay wariyaha v o da kismaayo khadar maxamuud xareed
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa v o a washington dalka estonia oo horey uga tirsanaan jiray midowgii soofiyeti ee burburay waxa uu hadda ka mid yahay dalalka ku jira midowda yurub inkastoo soomaali aada u tiro yare ay joogaan dalkaasi estonia haddana waddankaasi horaantii sagaashameeyadii waxauu ahaa meel ay sii maraan kumanaan qof oo soomaaliya oo doonaya inay iska dhiibaan dalalka ku yaala waqooyiga yurub wariyaha v o eda london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xidhiiday wariya cabdisalaan ibraahim hereri oo isagu tegay magaalada caasimadda waddankaasi ee loo yaqaano taaliin waxaana uu marka hore weydiiyey bal inuu sawir ka bixiyo dalkaasi estonia
ridwan waxaa jooga magaalada taalin ama taalin qofka sida u yaqaano ee xarunta waddanka estonia waddanka estonia waa waddan hore uga tirsanaan jiray wadamadii laysku odhan jiray midowda sovieti midowgii sovieti ayaa waddankan qabsaday sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afartankii dabadeedna midowgii sovieti markii uu burburay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ayaa waddankani xorriyaddiisa mar labaad uu dib u helay markaa waa waddan ay dhinaca badda ood wadaag ka yihiin waddanka finland oo saaka markii aanu ka soo baxnay magaalada helsinki dooni baanu soo raacnay iyadoo weliba baddu ridwaanow ay inta badan ahayd baraf fadhiya haddana waxa haddana waxaa la ii sheegay in subaxda hore markab kale uu badda marin uga banneeyo maraakiibta deedna halkaa ay soo maraan laba saacadood iyo badh buu markabku nala soo socday magaalada tallin markii aanu nimi waa magaalo ay ka muuqdaan raadkii midowgii sovieti oo dhismayaashoo kale markaad eegto bartamaha magaalada ku yaala raadkii dhismayaashii midowgii sovieti ayaa laga arki karaa waddankani kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankiibuu ku biiray wadamada midowda yurub marka dhinacaasna waa waddan eurubeyana waa waddan casriya waa waddan meelaha laga dukaamaysto ee waaweyn ee bartamaha magaalada ku yaalla ay la mid yihiin kuwa ku yaalla caasimadaha kale ee waaweyn ee yurub waa gartay markaan eegno dal ahaan taariikhdiisa maxaa nooga sheegi kartaa tirada dadkiisa marka la eego ridwaanow dadka waddankan estonia ku nool tirakoobkii la sameeyey sanadkan aynu ku jirro labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa lagu sheegay hal milyan iyo saddex boqol iyo koob iyo toban kun oo qof dadkaasi waxa ay isugu jiraan quruumaha loo yaqaano estonianska oo boqolkiiba toddobaatan in ku dhowa ruushka boqolkiiba shan iyo labaatan in ka badan ah ukrainianska ayaa in ku dhow boqolkiiba laba ah quruumaha kale laga badan yahayna waxa weeye belarusianska iyo finishka qudooda yuhuudda iyo dad kale marka laakiin waxaa u badan qoladan magacooda magaca waddanku uu raacay estonians waa gartay marka luqadda lagu hadla maxay noqonaysaa intaasoo quruumaha hadday isla joogaan luqadda rasmiga ah ee waddankan lagaga hadlo ama lagu macaamilo ama lagu shaqeeyaa waa estonianka weyn laakiin luqado kalaa jiro iyagana gobollada lagaga hadlo oo la aqoonsan yahay oo kale ah luqadaha loo yaqaano voro iyo seto dabcan waxaad ka timid finland oo baryahan aad joogtay muddo koobanna waad socoteen oo laba saacadood oo keliya ah wax soomaali ama ku aragtay waxaan la kulmay inan soomaaliyeed oo keliya waxaana la ii sheegay in dhalinyaro fara badan oo soomaaliya ay culumta caafimaadka ka bartaan waddankan estonia dhalinyaradaasi oo kuwa markii hore ku dhashay ama ku barbaaray waddanka finland oo waddamada estonia ay ka mid tahay u yimaada in caafimaadka ay bartaan maadaama fursadaha ay caafimaadka ku baranayaan ay halkan ku wanaagsan yihiin laakiin la iima sheegin wax soomaaliya oo deegaan ahaan rasmiyan u degan halkan inay jiraan waa gartay dee baryahan waa la soconno tahriibayaashu aad bay ugu qulqulayaan guud ahaan dalalka qaaradda yurub marka dad qaxooti ah oo soomaali ah oo meeshaasi gaadhay ilaa iyo hadda wax warama ka heshay waddankani wuxuu taariikh ku leeyahay horta marka laga hadlayo soomaalida waxa weeye meeshii horaantii sagaashameeyadii Mm.
sagaashankii koob iyo sagaashankii laba iyo sagaashankii sanadada ay soomaalidu uga gudbi jireen waddanka finland oo mararka qaarkood waxaa dhici jirtay eh, sida la ii sheegay xitaa inay maraakiib inta halka ka shaqaystaan iyagoo boqolo ama laba boqol oo soomaali ah inay finland ku geli jireen berigaa wuxuu ahaa marin rasmiya oo soomaalidu ay maraan laakiin iminka intan dambe een, khadkay soo maraan baa ka duwan eh, dadka muhaajiriinta ahi ridwaanow siaad la socoto een, khadkaa beriga hore lasoo mari jiray iminka maadaama xaggan talyaaniga iyo eh, turkiga iyo griiga iyo meelaha lasoo maro waxay soo dhex jeexaan wadamada yurub oo dhan oo intooda finland timi markaa sidaasay eh, halkan kusoo gaadhaan kaasi wuxuu ahaa wariye cabdisalaan ibraahim herari oo khadka telefoonka ugu waramay ridwaan xaaji cabdiweli oo london jooga maxamedow dee cabdisalaan herari wakaa estoniana kasoo waramaya subaxaasaaka waxaan malanaya dunida inaan meelaba seeganayn shanta qaaradood ee caalamka uu wada tegey wadamadii dunidao dhan uu tegey Ah, waxaan markhaati ka ahay horta eh, marka laga tago meeshuu degan yahay oo london ah hahe inuu maraykankana yimid markuu v o da la joogay australia inuu tegey waa kaas markaa dee yurubtiina wakaa eh, meelo badan hore uu u maray iminkana dee qaar aynaan maqalba oo estoniyada iyo ay ka mid yihiin Ah, markaanu socdaalkan jecelahay waxaan leeyahay cabdisanaan way ku dhactay marka cabdisalaan waxaad leedahay soo mar marka kale sii Soo mar.
socoto Waa sax.
haddaad socodka jeceshahayba waa sax waa hagaag halkaasi dhegeystayaal aad nagala socotaan waa v o a washington
subax wanaagsan mar kale sidii aad idaacadahii xalay ku maqasheen waxaa shalay magaalada muqdisho lagu aasay allah u naxariistee weriye cabdi xaaji goobdoon oo halkaasi ku geeriyooday barnaamijkii xalay ayaanu kaga hadalnay taariikhdii shaqada marxuum goobdoon kadib waxaa fiyooda soo gaadhaya dhambaalo tacsi oo ka imanaya warfideenna iyo fanaaniin soomaaliyeed oo tacsi u diraya qoyskuu ka geeriyooday allah u naxariistee weriye goobdoon waatan sahare cidle nuur oo inoo hayso xubin ay ku marti gelinayso wariyaasha kale ah cabdiqaadir maxamed mursal faadumo hiirad iyo fanaanada soomaaliyeed hibe maxamed hibe nuura waxaana hadalka ku hormaraya weriye faadumo hiirad oo marxuumka ay muddo soo wada shaqeeyeen aada iyo aad baad u mahadsan tihiin aad baan waxaan uga naxay cabdi xaaji goobdoon allaha u naxariisto muddo dheer baan isla soo shaqaynay raadiyo muqdisho mar wuxuu ahaa weriye marna wuxuu ahaa madaxweyne Een, wuxuu ahaa weriyaha khaaska ah marna agaasimaha guud ee idaacaddu ahaa dhammaan een, faamiliga goobdoon oo dhan baa warfa warfaafinta ku xirnaa macal aab aabihiis oo raadiyaha markii ugu horreysay isagoo kusoo hormaray oo qur-aanka ka akriyi jiray cabdi xaaji goobdoon wuxuu ahaa nin bulshay ah oo dadkoo dhan jecel oo dadkoo dhan ay jecel yihiin buu ahaa faadimo Ummadda hiirad Soomaaliyeed.
goormay ahayd idinku markii aad isbarateen aad xasuusan karto wallaahi anigu haddee daydkii taariikhdii ma garanayo laakiin marna dee raadiyo moskan iskala shaqayn jiray idaacadda qeybta af soomaaliga marka waxay ahayd adiga lixdameedii ilaa toddobaataneedyadii inaan tacsi u diro een, maryan tahliil oo xaaskiisa ahayd iyo caruurtiisii dhammaan inaan tacsi u diraan rabaa allaha samir iyo imaan idinka siiyo geeridii cabdi xaaji goobdoon qof walbaa ka naxay aad baad u mahadsan tahay faadimo hirad bal waxaan iminkana een, u wareegayaa cabdiqaadir maxamed mursal oo isna minnesota jooga Eh, cabdiqaadir bal adigu waxaad ka xasuusato allaha u naxariistay cabdi xaaji goobdoon iyo goortii aad isbarateen si kooban Een, bismillahi raxmaan raxiim Eh, sahara marka hore waad mahadsantihiin adiga iyo bahda een, idaacadda v o eda fursaddan qaaliga ayaad na siiseen si aan innaguna uga qayb qaadano tacsida een, iyo xuska ama xusuusinta een, cabdixaaji goobdoon allah u naxariiste Een, anigoo ka faa'iidaysanaya marka hore waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ehelkii qaraabadii iyo qoyskiisii iyo dhammaanba een, bahda warbaahinta ama wariyaasha soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed Een, cabdi xaaji goobdoon allah u naxariistee Een, waxaanu isbaranay eh, sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii aakhirkeedii markii aanu ka soo baxnay dugsiga xalane isla markaasna eh, shaqadii qarankaa soo dhamaysanay ee nala kusoo qoray wasaaraddii warfaafinta ayaan isbaranay Een, wa- waktigaas ilaa iyo maanta oo uu go-ay daraad een, cabdi xaaji goobdoon waxaa inaga dhexeeyey xiriir iyo eh, saaxiibtinimo iyo warsidhaafsi mar walbaba een, si kastoo aan u kala tagnay aan u kala fogaanay waan isku xirnayn cabdi xaaji goobdoon waxyaabaha aan ku aqiinin waxaa ka mid a nin u hoggaansan cid kasta oo madax looga soo dhigo wuxuu ahaa nin sidaa u toosan wuxuu ahaa tiir ka mid a tiirarka iyo asaasayaasha war faafinta soomaaliyeed waan gartay asalaamu calaykum Eh, hibo maxamed hudoon hibo nuura ayaaduna laynka ku jirta isla minsoota ayay joogtaa hibo adigu maxaad ka xasuusataa allaha u naxariistee cabdi xaaji goobdoon waryihii weynaa oo geeriyooday saara ciidla nuur waad mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun laa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliy alcadiim waxaan ka xasuustaa oo ugu dambeeyey oo aanan iloobi karin qalbigeygana ka go-ayn sanadkii hore markii aan tegay muqdisho een, wasaaradda warfaafintaan mar kasta isla joognay wuxuu ahaa wasaaradda tuu wariye ka soo noqday uu madax ka soo noqday uu ka soo noqday directors eh, uu ka gaadhay halka ugu sarreysa ayuu haddana wuxuu ka ahaa ninka maaragtay lala tashado wax kasta lagala tashado markii anigu aan tegayna ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye aada buu igu farxay ilaahay jannadii ha ka waraabiyo Een, waxaan ka tacseynayaa xaaskiisa carruurtiisa iyo walaalahood idil iyo dhammaantood iyo dhammaan ummadda soomaalida waxaan leeyahay adduunyadu waa iyaamo tirsan oo ma ilowsanin inay idlaanayso axadba ifka ku ooli maaye ibliisku intaanu eda geline afkooda ka dhowra erayo xunoo ammaan gelinaya aadmiga salaada ooga intaanu jashu imane iimaan adag eebow naga yeel aakhirana ehelo khayriinta imtixaanka aflaxa allow naga yeel ilaahu cabdi kitaabkiisa midigta ka sii amiin hibe maxamed hudoon waxa ay u dambeysay f- wariyaal iyo fanaaniin aan goordhaweyto tacsida ay nala soo xidhiidheen tacsida cabdi xaaji goobdan allaha u naxariistee idaacaddeeni gabagaba ayay ku dhowdahay waxaanu idinkaga tegi doonaa codka fanaanada farxiyo fiska waa sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdisandheero oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
alaylehe amaaliye haddaan ooyo yeelkay yeelkay waxaan ihday aniga alaylehe amaaliye haddaan ooyo yeelkay yeelkay ilmadaydan qubaabtay dhammaadiman nishayda iyaho ilmadaydan qubaabtay dhammaadiman nishayda iyaho weydiiyo gudowday indhihiyo gudowday ilmadaydan qubaatay dhammadiman nishayda iyaho ilmadaydan qubaatay dhammadiman nishayda iyaho weydiiyo gudowday indhihiyo gudowday urkii ku soo diray xaashaqay lowdhe urkii ku soo diray xaashaqay lowdhe ma eedaynin ruux kale
This program has come to you from the Voice of America, Washington.